xilliyada dagaalada waxaa dhinacyada mamnuuc ka ah in waxyeelo loo geysto dadka birmageedada ah waana dhaqan soo jireen ah koox dabley ah ayaa horraantii toddobaadkan weerar ku dilay ilaa lix qof oo ay ku jiraan saqiiro waxaana ay dhaawaceen ilaa shan qof oo kale oo afar ka mid ah ay caruur ahaayeen guddoomiyaha maamulka degmada maxaas ee gobolka hiiraan cabdiraxmaan cilmi cawaale oo deegaanka uu falku ka dhacay uu hoos yimaado ayaa v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen dadkaas waxay ka koobnaayeen laba qoys reer cali cilmi waajiir iyo reer xasan diiriye cawaale ay ka koobnaayeen dhimashada lixdaahu afar waxay ahayd reer cali waajiray aheed reer cali cilmi waajiray ahaaday labana reer xasan diiriye cawaale ahaaday adiga waxay ahaaday hooyo ilmahaas laba ka mid a dhashay iyo wiilkii darawalka ahaay oo ilmaha laba ka mid a adeerkooda ahay qaangaari ka ahayn dhimashada afarna saqiiray ahayn inta dhimatay intaas waaye dhaawacuna waa shan saddex saqiiraa iyo laba qaangaara dadkii shantii qof oo goobtii ku dhimatay waxaa lagu aasiibay meesha la yihahdo teedaan dhaawacii canugu dhintayna waxaa lagu aasiiba maxaas shan waxay u socdeen waxay ka soo guureen tuulada bukure waxay soo aadsadeen meel kilomitr galbeed uga beegan toban kilomitr galbeed uga beegan oo layidhahdo lafa maroodiya inagu soo raaceen masiibadaasaa ku habsatay niman dhagaarqabayaal ah oo diriska isku dhibaatayna a wadada u galeen gaarigaasu gaari lagu khaldamo haddaan maamul iyo lagu malayna ma ahna gaari niicuhu ahaa oo laba raar oo ari iyo dad abad oo shacaba gaari qaado u ahaa si ulakaca si ulakaca oo arxangoysa oo maatalays ah gaarigaasaa loo dabsaaray nabadoon raagi dhaqane mahad alle oo deegaanka caanka ah ayaan weydiiyey xilliyada dagaalada halka dhaqanka soomaalida uu ka joogo waxyeelo loo geysto dadka rayidka ah dhacdadaas horta waa mid laga argagaxo innaa lilahi wa innaa ilaahi raajicuun wax horay soomaalida uu soo maray ma ahayn gaar ahaan dadka hadda iska soo horjeedo dhinac walbalo hadba qolo og dagaal ka dhaco waxyaabaha muga dagaaladu noocaas yahaan haddii xataa qolo jabto oo reeraha la dhex galo dadkaas waxa waay dadkii birmadgeydada la dhihi jiray la badbaadin jiray odayaasha haweenka caruurta da-da dadka xataa meelaha xanuunada la yaalyaal waa laga gudbi jiray marka dhacdo soomaali ku cusub waaye maamulka degmada maxaas ayaa waxa uu isku dayayaa in uu ka hortago xiisad ka dhalata dhacdadaasi sida uu mar kale sheegayo guddoomiye cawaale anagu marka meeshii waa taganay dadkii waa la hadalnay waxaan idhi haddii arrintaani waa dhacday qadar ilaahay ku dhacday hadwaaleedba kolley shayddaanayna ka ahaatay dembigaas dadkii geystayna insha allahu tacaala waa laga daba tigi doonaa adinku waxba dhaqdhaqaaqaha samaynaha sabarka ha lagu dhowaado qadar ilaahay oo dhacday waa insha allahu tacaala arrintaasna waxaan ka xisaabtamaynaa dadkii falkaas xun geystay dadkii macnaha ay ka talinayeen odayaashooda ahay ama maamulkooda ahay insha allahu tacala aan ka wada dhaqmaynaa haddii xalla waaan waa ku tegi doonnahay yaa yaanan degdegayna joogaan ku niri dadkii waa xakamayna falka markuu dhacay wax colaad ah ama dagaallo ah ama wax shil ahoo dhacay oo la dhihi karo arrintaasay daba joogtay falkan dhacay ma jirtaa guddoomiye hadda colkii hore waa laga soo shafmaayey oo nabad dhankeeda loo janjeeray hadduu leen raali ka noqdo dhinacaan annaga xaggeenna wax dhibo inaanay ka imaanin anaad damaanad qaba shafka u garaacay dadkeenna annaga waa xakameynay wax dhibihii ma dhicin nabadoon raagi ayaa tilmaamay inay jirtay xiisad deegaanka ka dhacday muddo haatan laga joogo shan bilood ka hor laakiin waxgaradka labada dhinac ay ka gaareen heshiis xabajoojin ah dadka si odayaal ahaanahoo laguma soo degdegin sidii horta nabadooda loogu soo degdegi jiray si laakiin ka deegaan ahaan waxaan isku ogeynay war waxaad yeelnaa hadda ee ciidna uma maqna ceelna uma qodmana waaye dadkii si aan u kala maarayno taleefanaa jira xoolaha soo tegaa xedkaas marax ay yimaadaan xaggayna ay u soo gudbaan annagaa xoolahaas taleefana ka soo dabadira annagaa soo celinayna soo qabanayna adikana sidoo kaleeto ha ahaato meeshaas dadkii joogo dhibaataa jirta maanta abaaraaba dalkii joogee mar damba xataa raggeel oo soo daba kacay oo qoryahoodii wata ina la qabta annaga xaggayna waa la waa la deeyo waxaa la waa iska laabta geelan annaga muxuu ahaa ka warqabayne wanaaggaas inkastoo hadda heshiis guudoo laysku dhex maraa uusan jirinin haddana wanaaggaas iyo wada noolaashahaas ayaan meesha ka samaynay sidaasaan ogeyn annagu waa arrin hadde tanuuna lama filan waa dhici karta in oo dad si gaara ayagu ahal hoose ay uga dhinteen inay daday arkaan oo ragga inay dilaan waaba dhici kartay laakiin xasuuqaan iyo waxaan waa wax lama filaanay ahayd aan la ogeyn dadka soomaalida ayaa xilliyada dagaalada waxaa lagu yaqaanaa inaanu wax dhibaato ah u geysan dadka rayidka ah sida haweenka iyo caruurta dhacdadan ayaa waxa ay layaab ku noqotay dadka soomaalida guda iyo dibadba xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne